أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobadaan idinku henan waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya qarax khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyada kenya xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeestay heshiiska xaaraanta ah ee magaalada ankara ku kala saxiixdeen murtad garguurta ee abiy axmed ee etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya in ka badan shan boqol oo ruux oo ku dhaqan deegaano hoos taga magaalada baydhabo ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo ay usoo gebagabaysay wilaayada baay tiro dad muslimiin ah ayaa ku shahiiday duqeyn maamulka saahiyuuniyadda yuhuuddu ka geysteen magaalada khaza maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey macalimiinta madaariista qur-aanka kariimka ee degmada buqa qable ee wilaayadaasi sidoo kale warkeena duhur waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan heshiiska xaaraanta ah ee murtad garguurtee badda soomaaliya ku siiyey xabashada etoobiya
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر
waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka jumaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya warkaas iyo war kaloo ku aadan qarax khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxaa inoo hayaa walaalka marwaan maxmed weeraradan oo isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toos ah iyo weeraro madaafiic ah waxay ciidamada mujaahidiinta